قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا
waa ayman burhaan xaashi waa toban jir wax ka barta dugsiga qur-aanka kariimka ee alfurqaan kaasoo ku yaala degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka wuxuu toddobaadka nasiib u yeeshay inuu noqdo ardayga aan qisadiisa kusoo gudbinayno barnaamijka tarbiyada carruurta si ay dhiirigelin ugu noqoto dhallaanka yar ee lagu abaabinayo qur-aanka kariimka iyo kuwa asaagiisa ah ee aan nasiibka u yeelan barashada qur-aanka kariimka si ay fariin wacyigelin ah ugu noqoto وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
رتل بصورة قاف القرآن وقرأ قراءات من التبيان حبل متين ayman burhaan wuxuu kowdii muxaram ee sannadkii kun afar boqol soddon iyo afartii hijriyada ku dhashay magaalada jamaame isagoo shan jir ah ayaa la geeyey dugsiga qur-aanka kariimka halkaasoo uu uga bilowday safar dheer oo cibaado ah uuna ku baranayo qur-aanka kariimka magaceedu waa ayman xusaan xaashi waxaan ku dhex degmada jamaame waxaan dhashtay bisha muxaram sanadka kun afar boqol soddon iyo afartan dhashtay qur-aanka ma dhamaysa waa yahay meeqa jir ayaad ahayd markaad qur-aanka barashadiisa bilaabaysa shan sano ayaa dugsiga soo guuriyey adoo shan sano jira markaad dhameynaysidna meeqa sanaa jirtay saar sano waa gartay
aabe burhaan xaashi oo ah aabbaha dhalay ayman ahna waalid carruurtiisa ku garab taagan barashada qur-aanka kariimka ayaa tilmaamaya in sannadkii kun afar boqol afartan iyo afartii hijriyada uu ahaa sannadka uu ayman dhammeeyey qur-aanka kariimka uuna ahaa wiil hami leh oo jecel inuu meel sare ka gaaro barashada qur-aanka kariimka haddaan taariikhdiisa ka warramo taariikhda uu dhashay wuxuu dhashay n kowdii bishii muxaram kun afar boqol soddon iyo afartii hijri n wuxuu jiraa toban sano qur-aanka wakhtigu dhameeyey waxayd kun afar boqol afartan iyo afartii ayuu qur-aanka dhameeyey n horta wuxuu asiga isku ahaa arday markii dugsiga geeyey cunug asaga dugsi iska jecel sembir maarata qur-aankiisa iska akhrista habeenkiiu kale markii ilmaha la seexiyo asagu maarata asagoo waxa arkaysaa soo kacay ee cashiradii iska diyaarinaya
هو شافع ومشفع لمن اصطفى رب الورى من حامل القرآن
ayman inkastoo uu dadaal badan bixinayo haddana wuxuu sheegayaa in macallinkiisa uusan dadaalkiisu yarayn juhdi badan ayaa lagu soo bixiyey macalinkii juhdi badan ayaa lagu soo bixiyey ana waa soo dadaalay waxaan ku fikirkiyey sidii qur-aanka u dhammayn lahay oo ficilgan ama tartami lahaa qur-aanka barashadiisa shay dhib badan miya mise way fududahay way fududahay waa gartay burhaan xaashi wuxuu dadaalka wiilkiisu ku xifdiyey qur-aanka kariimka u celinayaa allah subxaanahu wa tacaalaa intaas kadibna macalinka gacanta ku hayay wiilkiisa ayman waxaan maaragtay alle subxaana watacaala ugu mahadcelinayaa uma macalimiintii maaragtay dadaalku bixiyo maarata juhdigan iyo dadaalkan iyo maarata inuu maartay noqdo xaafid likitaabillaah macalimihii sababka u ahaa ayaan horta ugu mahadcelinayaa macalin axmed oo ah macalin ka soo waxbaray ayman ilaa iyo haddana gacanta ku hayaa wuxuu ka markaati kacayaa dadaalka ballaaran ee ayman soo bixiyey isagoo tilmaamaya inuu yahay arday juhdi badan kuna fiican cashar diyaarinta iyo subaca eeman burhaan xaashi waa ardaygayga wax soo baray macalinkiisa ayaan ahay eeman markaan ku dhaho xaqiiqdan kaala hadlo waa arday dadaal badan oo juhdi badan oo ardayda aan ugu jeclahay ka mid ah waxaan ku jeclaaday waa nin khiiro leh ama xe- ama ficilo leh ardayda wuxuu ka mid yahay waa kan ugu cashirka ugu dadaal badan suwaca hadii la yidhaahdo hadduu daradiisa yaro wuxuu jecel yahay ardayga ugu horay inuu noqdo mar waliba ardayda waa ninka ugu aftahansan ama ugu faahimsan waan leeyahay أرى حلقاته فأذوب من وله ويهتف خاطري الله waalid weliba oo jecel wanaagga iyo ildogsiga ubadkiisa waxay maalin gaar ah u tahay maalinka carruurtiisu dhammeeyaan qur-aanka kariimka haddaba aabe burhaan xaashi oo ah aabbaha ayman ayaanu weydiinay shucuurtiisa farxadeed ee maalinkii uu ayman dhammeeyey qur-aanka xaqiiqatan maalintuu maaratay oo macalinku dhahay maartay qur-aankii wuu dhameeyey eeman oo qalin jebiyey waa farxay sababta taan ku farxana waxay ahayd cunugan madaxuu dhameeyey ma aha maadi waa maaragtay kalaamu rabbilcaalamiin waa wixii maaragtay ah intaanoo sano aan ka hiigsanayay inuu maarata aan ka arko isagoo qur-aanka dhameeyey xifdiyey oo mirihiisiina aan maarata insha allah tacala adduunia aakhiraba aan maarata arko maarata maalintaas waxaan leeyahay farxaddeeda lama soo koobi karin maaragtay mara asaga u duceeyo mara macalinkii maaragtay waxbaray oo juhdigan iyo dadaalkan ku soo bixiy aan u duceeyo ayay farxaddii u qaybsanayd aymanyare ayaa sidoo kale la mid ah oo isaguna maalinkaas aada u farxay farxad aada iyo aada u weyn ayuu aan dareemay dareenkeeda marsuukoobin hadda wuxuu ayman isku diyaarinayaa ka qaybgalka tartanka qur-aan akhriska ee la qabto bisha barakaysan ee ramadaan sida uu tilmaamayo macalin axmed eman hadda kor tartan oo galay natiijuu keenay sanadkan waxaan jeclahay inuu waxaa weeyaan uu kaalin fiican galo wuuna dadaalayaa asaa is diyaarinhay taa waxaan diyaarinay asaa jecel inuu galo uu leeyahay waxaan jeclahay tartanka inaan galo umniyadan iyo rajadan hadda xaqiiqda u muuqataa waxay ayman ku beerneed isagoo aad kaga yar da-da uu maanta ku jiro sida uu tilmaamayo aaba burhaan xaashi nin macna waxaa badanaa casharadii dugsigii maarata feker badan uu ku hayo inuu maarata qur-aanka maarata heerka gaarab jecel marka halheeskiisa waxay ahaa jirtaba waxaan doonayaa inaan maaragtay aan qur-aan kariimka aan xaafid ku noqdo inaan maaragtay aan noqdo tartamayaasha maarata sida ma degmooyinka gobolada lagu tartamo kale inaan maaragtay kaalimaha hore ka galo ayaan jecla hamigiis weynkaas u ahaa mid ka mid ah tiirarka ka qayb qaata guusha carruurta ee ku aadan barashada qur-aanka iyo xifdintiisa waa iska warqabka waalidka iyo mucallimka haddaba mucallim axmed ayaanu weydiinay dowrka uu arrinkaas ka qaadanayo horusocodka ilmaha yar ee baranaya kalaamka allah casa wajalla maasha allah su-aal waxaa i weydiistay ahmiyaddeeda leh waxaan leeyahay horta ardayga wax baranaya iyo macalinka oo macalinka wax baraya iyo waalidka dhalay hadday isku xirnaadaan meesha waxaa ka dhalanaya thamaraad ama natnataa'ij oo aada u muhiimsan waxaa meesha ka dhalanaysa ardayga inuu dadaalo oo qur-aanka wakhti gaaban uu ku dhammeeyo fahamkiisana waxaa weeyaan uu fududaado ardayga juhdi iyo dadaal aan lagu aqoonin ardayda kale ayuu waxaawe saaraya waayo macalinkiina muraaqabuu ku hayaa markuu dugsiga yimaado markuu xaafadda joogana aabihii markuu ku dadaalo ardaygii waxaa weeyaan wuxuu noqonayaa arday mas-uuliyad saaran macalinkan uu ka cabsani waalidkan uu ka cabsani markan wuxuu ardaygii wuxuu isku dayaya marka inuu ceeboobin uu juhdi badan uu bixinayaa natiijo fiican waqti da-yarna qur-aanku ku dhammaynaya asagoo da-weyn gaarin
نور على نور أدام الله خير وبلادنا عز usaame sharmaarka oo ay saaxiibo dhow yihiin ayman burhaan dugsigana isla dhigtaan masjidkana isla aadaan ayaa tilmaamaya in isaga iyo walaalkiisa ay ku saaxiibeen masiirada barashada qur-aanka kariimka ayna leeyihiin rajo ah mustaqbalka inay noqdaan ducaad dadka diinta allah ugu yeera anay magacay waxaa la usaamo sharmaarke ayn burhaan an waxaanahay ilmo saaxiib ah waxaana iska rurnaa madrasada alfurqaan waana masaajidkan waa iskula aadnaa dugsiyana cashiriinta anka iska dhegeysanaa waana iskula barannaa ayn burhaan waa cilmiga saaxiibkeeda ah qur-aanka waa iskula dhameynhaa waxaan rabaa inaan noqdo mucallim iyo daaci labadaas inaan mid noqo ayman burhaan xaashi waxaan weydiinay dardaarankiisa ku socda carruurta isagoo ku filka ah wuxuuna si damqasho leh ugu waaniyey inay xoogga saaraan barashada qur-aanka kariimka kana fogaadaan ciyaaraha waqti lumiska ah waxaan u kula dardaarmay diinta allah in ay bartaan oo dugsiyada ay soo galaan oo bilooni ay iska dhaafaan cayaarahana ay iska dhaafaan adiga mustaqbalka maxaa rajaynaysaa inaad noqoto inaan noqo daaci oo dadka diinta ugu yeera Waa jirtaa.
خيرا نبقي أثرا وبصدق وصفاء الذمة وعلى النهج الأسمى سيروا سنة أحمد هذا dhanka kale aaba burhaan xaashi wuxuu fariin qiiro leh u dirayaa waalidiinta soomaaliyeed ee uu allaah u hibeeyey carruurta isagoo ugu baaqaya inay xoogga saaraan sidii ay ubadkooda u bari lahaayeen kalaamka allaah oo ay carruurta ka fogeeyaan manaahijta baadiyeysan ee unesco horta ilmaha waxaa loo dhalaa qofku inuu maaragtay aakhiro iyo adduunba anfaco cunug inuu adduunku anfaco intaad nooshahay aakhirana maaragtay oo ku anfaco oo kugu anfaco maaragtay inuu cunugan waxa adig ka tagot maanta aad beerato ayaa qiyaamaha ku sugaya waxaan dhihi lahaa ilmihiinna awalan kalaamka rabbi subxaana watacaala ku tarabiyeeya dul jooga oo inuu maarata ilmihiinna xaafid qur-aan ay noqdaan diinta rabbi maarata bartaan maarata taasaa maarata anfaceys waalidka maaratay waxyaabaha hadda maaratay manaahijta kale lagu dhigo unesco meel daran laga keenay maarata cunugu ma anfacayso waxa anfacaya cunugan aakhiradiisii iyo adduunkiisii iyo waalidkii dhalo anfacaya waxa waye kalaamka rabbilcaalamiin marka ilmihiina waxaa leenahay dugsida qur-aanka waxbarashada keena daarista maarata taxfiidka qur-aanka keena si maarata ilmihiin idiin anfacaan aakhiri adduunba intaas waalidka u dardaarmi lahaa mucalim axmed oo ah macalinka ilaa iyo hadda gacanta ku haya eymiyare ahna maamulaha madrasada alfurqaan ee magaalada jamaame ayaa isaguna wuxuu fariin u dirayaa mucalimiinta wax ka dhiga madaarista qur-aanka kariimka macalimiinta anuu nafteeda ka bilaabaya iyo walaalahayga macalimiinta muslimiinta meel kastay joogaan waxaan ugu baaqayaa horta ilaahay ha u kaalmeeyo mas-uuliyaddiisa haayaan ilaahay ha u kaalmeeyo inay dadaalaan naftooda ay dhisaan mas-uuliyaddii haayaan ardayda ay ku dadaalaan ay la socdaan insha allahu tacaala shaqadeehan waa shaqo wanaagsan waxaan leeyahay allah idin jazayo allah idinka abaalmariyo hala sabro ardaydan ha lagu dadaalo insha allahu tacaala waxaa weeyaan dadka mustaqbalka ayaa haasin jidka mustaqbalka waxbaraysaan insha allahu tacaala ilaahay waxaan leeyahay ilahay garabkiin ha galo hoosha iyo juhdigaa wadaan allah ha barakeeyo ilmo owlaad baari ah oo qur-aanka ilahi yaqaana kuwa soosa allah idinka dhigan le insha allahu tacaala sidaba uu allah casa wajalla ku sheegay kitaabkiisa qur-aanka kariimka ma ahan barashada qur-aanka kariimka mid adag allena wuu fududeeyey waxayse u baahan tahay ikhlaas oo ah in loo arko cibaado uu allaah ka ajarsiinayo waalidka carruurtiisa kula halgamaya barashada qur-aanka kariimka قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وعلى النهج الأسمى سيروا سنة أحمد هادي الأمة وكتاب الله لكم ذخر فلتبدوا شكرا للنعمة يا أشبال الخير فهيا نبني جيلا ماضي العزم